Maamulka degmada Haradheere ayaa shacabka faray in ay ilaaliyaan mashaariicda ay ugu horeeyaan leyrarka cadceedda ku shaqeeya ee degmada laga hirgeliyey. Degmada Haradheere waxaa ka socday maalmihii u dambeeyey horumaro badan kuwaasi oo maamulka ku dadaalay in dadka ay horumariyaan adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo dhismaha xarumo kale oo loogu adeegayo bulshada. Caseyr Ibraahim Mataan, guddoomiyaha degmada Haradheere, ayaa shacabka faray in ay ilaaliyaan mashaariicda laga hirgeliyey degmada.
odayaasha degmada iyo khiyaarta meesha fadhisa ee, muhiimadda kulankan aan isugu imaanay waa wada ogsoonahayo waa wax dadka reer xardheer dan u ah ee, iyo bulshadeedaba Ee, waxaan rabnaa marka hore inaan kaga mahadceliyo hay-adda no- dowladda norway oo aad nooga taakuleysa soolaradan cadceedda iyo iftiinka ee, si marka dadka reer xardheere aan u ilaashano wixii noola keenay waxaan rabnaa inay dhammaanteen naga dhaadhacday inay waxaan wax dan guuda yihiin oo aan wada leenahay Ee, in haddana maanta noolagu sii daro sidee u ilaasho kartaan waa waa arrin kale oo ayadana aan mar labaad ka mahadcelinayno Ee, soolaradan cadceedda baahida loo qabo waa ognahay inkastoo degmadii baahidii saxda ahayd aysan helin haddana ee, inta aan haysanno inaan ku fala adeegno oon ilaashano oo sidii la rabana aan u maamulanno dadka reer xardheer waxaan u malaynaya waa u diyaarsan yihiin hadda haddii lagala ballamana way sii adkaysanayaan dhanka kale qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada ayaa dhankooda ugu baaqay bulshada in ay ilaaliyaan leerasha cadceedda ah ee degmada laga hirgeliyey annaga reer xara dheere annaga ee, waddankeennu waa laga warqabaayo waxa aan soo marnay waa la ogyahay colaadda hadda socotaana hameenkiiyay bilaabataa weliba gelinka dambe waxaa la rabaa marka bisaddu hadday soo socoto inaan aragno dadku isku indha maahan wax badan aa annaga noogu jira waa wax la yidhaha haddii alla kuna inuu maalin cad ka dhigo magaalada iyo koonaheeda maalin cad inay yihiin habeenkii intaasaa noogu jirta waxaan rabnaa marka xaafadaha oon ku darayaa xaafadaha mas-uulay leeyihiin xaafaduhu bahalkan yaan layska mudin odayaasha guddoomiyaha iyo odayaasha inay ka wada tashadaan xaafadaha muhiimada ah oo dadka mas-uulada ah joogo in haddii alla kuu raayahay laga mudo loo wada tashado markaasna haddii alla kuu raaya waardiyaha odayaasha jooga ahi inay waardiyeeyaan ciyaalada meesha wax ka jiraan in waardiye loo ogaado bahalka maalin cadna waa laga furo karaa hameen madow uma badna iluna ilma dhowrto inaan dadaalno ku dadaalno adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad noo dagaal tagtaan